ayaa uu dhowaan dalbaday in wasiirka wasaaradda amniga iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ay hor yimaadaan golaha baarlamanka si su-aalo loo weydiiyo ayaa haddana waxaa soo baxaya xubno ka tirsan baarlamanka soomaaliya oo dalbanaya in golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya mid mid loo horkeeno baarlamanka soomaaliya si dhammaantood su-aalo loo wada weydiiyo wasiirkii ka jawaabi waayay su-aalaha baarlamanka ay weydiiyaana isla goobta xilka looga qaado xildhibaanad sareeda maxamed cabdallah oo kamid a baarlamanka soomaaliya ayaa guddoonka iyo dhammaan baarlamanka waxay ka dalbatay in golaha wasiirada baarlamanka soomaaliya la horkeena dhammaantood su-aalana la weydiiyo wasiirkii kasoo bixi waayay su-aalaha la weydiiyana goobta xilka looga qaado waxay tilmaantay in wasiirada soomaaliya ay yihiin shakhsiyaadka sida gaarka ah sharciga uga xadgudba waxaana xildhibaanadu ay dalbatay in baarlamanka dhammaantood la horkeeno sharciga soomaaliya wax ku tumanaya waa wasiiro maalin walba mid aan anaga ansixinay ayaa sharcigeena ku tumanaa baddow soo saxiixa waa baxay uu taga biljig mid kale baxay uu soo saxiixa safaaradahayna mid kale baxay war wasiiradan aan baarlamaanka mid mid uga erino kii sharciga ku hadgudbo hal hal inaan eerino halna ugu wacno waa hadda taasaan aniga idin faraaya xildhibaano idinkaana idiin jooga idinku kor tumanaya badina waxaad arki doontaan xildhibaan maxkamad laga wacayo oo laga bixinayo meeshiisii oo bukaa sharci lama ogolo waa inaan mid mid u qabana wasiiradan sida ugu dhaqsida badan haddaan fasax ku soo noqonay sharciga waa kaa ansixinay sharcigana la joojiyaano bannaan ma aha waa sharci jira oo faafin rasmiga ku baxay waa inaan wasiiradan shaqo ka qabanaa waa in dadweynaha soomaaliyeed maxaqooda anfiina annaga baarlamanka ayaa waxaay marar badan ku soo celceliyeen in golaha wasiirada xubno ka tirsan ay sharciga ku xadgudbeen go-aanadii la dejiyeen ay baalmareen taasi beddelkeedna baarlamanku uu dalbaday in wasiiradaasi la horkeeno si su-aalo arrimahaasi ku aadan loo weydiiyo hadda waxaa baarlamanka hortegi doona wasiirka arrimaha gudaha ilaa maalinta sharaacahayd fadhigii baarlamanka uu baaqday waxaa xigi doona wasiirka amniga qaranka oo isagana amniga su-aalo laga weydiin doono